xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tegay soomaaliya si uu ugu muujiyo taageero dowladda soomaaliya horumarka ay samaysay uuna u mahad celiyo dalalka gobolka ee ay ciidamadoodu ku jiraan howlgalka midowda africa ee amisom waa booqashadii ugu horreysay uu ku tego xogayaha arrimaha dibadda oo ka socda maraykanka ee uu ku tego soomaaliya warbixintan waxaa kasoo dirtay magaalada nairobi wariyaha v o e da bam dokins saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa xogaya kerry ayaa markii uu soo gaaray magaalada muqdisho maanta oo talaado ah waxa uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid saddex hogaamiye goboleed iyo qaar ka mida ururada bulshada rayidka intii uu ku guda jiray booqashada gaaban ee dalka soomaaliya kadib markii uu salaan eeraboodka kaga qaatay madaxweynaha soomaaliya kerry waxa uu sheegay in tani ay tahay arrin wax ku oola isagoo uga mahad celiyey booqashadiisa xogaya kerry uu ku yimid soomaaliya kerry ayaa isna waxa uu bogaadiyey imaatinkiisa halkaasi aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan soo gaaray ayuu yidhi kerry oo u rajeeyay soomaaliya horumar badan mustaqbalka dhow booqashada kerry ayaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid fariin culus u diraysa al-shabaab taasoo ah dhabarka uma jeedinayna dadka soomaalida waana sii wadaynaa ku lug lahaanshiyaheena dalka tan iyo inta al-shabaab laga ciribtirayo waraysi uu horey u siiyey madaxweynaha soomaaliya v o e da xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ugu yeeray al-shabaab sida uu yidhi cadow aanan lahayn wax xushmada hadalkaasi waxa uu sheegay markii uu dhacay weerarkii jaamacaddii gaarase lagu qaaday ee boqol afartan iyo toddobada qof ay ku dhinteen kenya oo ka mid a dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya howlgalka midooda afrika ayaa waxaa dalkeeda ku nool qaxooti kumanaan soomaaliya iyadoo oo kadib weerarkii gaarasana ay qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee kenya ay ugu baaqeen in la celiyo qaxootiga soomaalida oo ay ku eedeeyeen in xeradooda laga soo abaabulo weerarada noocaaniya isagoo ka hadlayay nairobi ayaa xogaya kerry waxa uu ka hadlay muhiimadda kenya ee arrimaha soomaaliya doorka kenya ee ka ciyaaraysa gudaha soomaaliya waa mid muhiim u ah mustaqbalka soomaaliya soomaaliyana waxa ay samaysay horumar al-shabaabna dib baa loo riixay oo la garaacay hannaanka siyaasadda soomaaliyana waa mid soo noolaanaya dowladda maraykanka ayaa siiso tababaro qalab iyo diyaaradaha droniska ciidamada midowda afrika taasoo keentay in al-shabaab ay gacantooda ka baxaan magaalooyin waaweyn oo dalka ku yaala hase yeeshee sarkaalka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya laga doonayo inay samayso howlo badan oo ay hanato amnigeeda waxaa kale oo sarkaalkaasi intaasi ku daray in dadaalada dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay isugu keento hal dallada ciidamada qaranka ah oo iyagu wakhtigan u muuqda qabaa'ilo iyo reerreero hoose in ay tahay weli midaanan lagu guulaysan hase yeeshee ku jirta hanaan horumara booqashada kerry uu ku tegay magaalada muqdisho waxa ay timid wakhti maraykanku uu ka shaqaynayo inuu ballaariyo joogitaanka soomaaliya bishii febraayo ee ina dhaaftay madaxweyne barack obama ayaa u magacaabay catherine danani inay noqoto ambasadorkii ugu horreeyey ee soomaaliya maraykanku uu u soo xilsaaro tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey haddii ay meel mariyaan sanadka waxa ay hogaamin doontaa gabadhaasi ambasadorka ah howlgalka maraykanka soomaaliya ee nairobi fadhigiisa uu horay u ahaa aad ayay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da bam dokins halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haddaba sidaasi aad maqlayseenba booqashadaasi uu xogaya kerry ku tegay magaalada muqdisho wuxuu kulamo la yeeshay madaxweynaha soomaaliya madaxda dowladda federaalka ah iyo weliba madax ka socotay maamulada gobolada sidoo kale wasiirada uu la kulmay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliyo cumar waxaana xuseen bare aadan uu goodhowta khadka telefoonka kula xidhiiday waxaanu weydiiyey bal faahfaahinta la xidhiidha booqashadaasi
waxa weeye intaa wuxuu ahaa socdaal taariikha waa markii ugu horreeyey uu yimaado wasiiral khaariji dowladda maraykanka ka socdaa waddanka soomaaliya iyo magaalada muqdisho waxa maaragtay uu yahay uu tuso adduunka dowladda federaalka ee soomaalida ay shaqaynayso in soomaaliya ay u furan tahay business ay u furan tahay in aanu koraha ka soo wareegnay oo aan si weyn mataqaanaa soomaaliya loo loo ee loogu hanweyn yahay loona dhisayo kulamada uu ilaa iminka yeeshay ee mas-uuliyiinta soomaaliya la yeeshay maxaa ka mid ah wuxuu la yeeshay annaga dawlad ahaan ku- kulan buu nala yeeshay gooniya wuxuu haddana nagu soo biiray ee gobolada ee madaxweyneyaasha ka taliya oo saddexda gobol ee hadda ee- ee puntland iyo jubbaland iyo south west soomaaliya wuxuuna waxaana kaluu la yeeshay ee- ee- ee civil society-gana wuxuu la yeeshay ee- ee shirbu la yeeshay waa tahay qodobada laga wada Gooniya.
hadlay maxaa ka mid ah qodobada la istusay oo aada looga hadlay oo oo oo ay naga taagan yihiin waxaa kamid a sidii eh, aragtida labada boqol iyo labada kun iyo lix iyo tobanka loo gaari lahaa oo loo samayn lahaa mataqaanaa constitutionka loo dhamayn lahaa oo loo oo mataqaanaa haddii election loo samayn lahaa oo hore loo sii socon lahaa taasa taasi muhiim bay ahayd wuxuuna yidhi gargaar bay dow- eh, dowladda maraykanku idin siinaysaa waxaa kaloo iyadna muhiim ahayd inuu ballan ku qaaday in ciidamada soomaalida ee dib loo dhiso oo maraykanku uu uu- uu garab taagan yahay taa uuna aada u- u rumaysan yahay waxaa kaloo kamid a waxyaabihii laga wada hadlay inay xamar safaaradoodii la furo dhul baa la siiyey dhulkiina way aqbaleen oo dhulku si meel gaadaa la siiyey dhulkii way aqbaleen in diplomat in diplomatic eh, diplomatsku ay yimaadaan in ku horumarintu ay yimaadaan inay kuwa difaacu yimaadaan intaba wuu ogolaaday qodobada haddii aad tihiin idinku dowladda federaalka aad hor dhigteen maxaa ka mid ahaa annaga waxaa ka mid ahayd oo ugu horreeyey in aanu u sheegno in aan eh, loo baahnayn kordhis ee dowladda soomaalidu ayna u baahnayn laba kun iyo lix iyo tobanka wax ka dambeeya ee loo baahan yahay masariic cusub in loo in loo guuro in ciidamada soomaalida een, in aada loo gargaaro oo dib loo eh, loo habeeyo oo loo dhiso inta habaysanna wax la siiyo iyo in uu joogistoodu ay muhiim tahay soomaaliya inay yimaadaan marka aada bay intaba noogu support gareeyeen iyo sidii argagixisada loola dagaalami lahaaba intaasba waan isku wada raacnay kulankan haddii aad eegtid ahamiyad intee leeg buu u leeyahay soomaaliya ee, kulankani aad buu u- u- u- ay u- ahmiyadiisu u weyn tahay ee, ma ahan ee, waa markii ugu horreysay sidaan kuu sheegayba uu yimaado wasiiral khaariji ka socdaa ee, mar- dalka maraykanka wuxuu ku tusaysaa kalsoonida dowladda lagu qabo waxay ku tusaysaa kalsoonida ee, mataqaanaa gobolada lagu qabo waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ciidamada soomaalidu ay ka fiicanayaan ilaahay ha gargaaro gargaar kalena loogu sii dari doono waxay ku tusaysaa in aan anaguna u sheegno inaan marxaladda eh, kala guurka oo loo guurayo eh, eh, laba kun iyo lix iyo tobanka aan loo baahnayn wakti in lagu sii daro in aan maanta inay soomaaliya u furan tahay ciddii wale dhaqaalo gashanaysaba in aan waxa kaloo aada looga hadlay iyadna een, ee, qaxootiga jooga kenya in qaxootiga kenya jooga inay dalkooda kusoo noqdaan laakiin si habaysan oo sharciya oo nabadgelyo leh oo nidaam leh inay ugu soo noqdaan intaasba waan isku wada raacnay ee, waxaan u malaynaa isagu wuxuu yidhina waad ka arki doontaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdisalaan hadliye cumar oo khadka telefoonka ugu warramay xuseen barre aadan xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry wuxuu maanta tegay magaalada muqdisho waxaanu khudbadalkaasi ka jeediyey waxaa haddaba khudbadaasi soo dhagaystay oo inoona soo koobaya haaruun macruuf oo hadda stuudioga nagu soo biiray Today, I was privileged to be the first American Secretary of State to visit Somalia. I met with your government leaders and civil society representatives.
john kerry oo fariin u diray dadka soomaalida wuxuu sheegay oo uu yidhi maanta waxa ii tahay sharaf inaan noqdo xogayihii arrima dibadeeda ugu horreeyay ee soo booqda soomaaliya waxa uu yidhi waxaan la kulmay hogaamiyaasha dowladdiina iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka waxa uu yidhi waxaa kaloo aan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan idinka si toosa idinla hadlo dadka soomaaliyeed haddii aad tihiin waxa uu yidhi in ka badan labaatan sano waxaa maraykanka lagu kalifay inay dib uga gurtaan soomaaliya haatan ayuu yidhi taasi dib ayaanu ugu soo laabanaynaa soomaaliya inagoo la inagoo kaashanayna beesha caalamka rajo weynna qabna inkastoo walacna uu jiro john kerry xogayaha arrimaha dibadda maraykanka waxa uu sheegay in booqashadiisa magaalada muqdisho maanta uu ku tegey ay ahayd mid yididiilo leh My brief visit confirmed what our diplomats have been telling me that Somalis are resilient and determined to reclaim your country and your future waxa uu yidhi booqashadeeda gaaban maanta waxay xaqiijisay waxa ay diblomaasiyiintayadu ii sheegi jireen oo ah in soomaalidu ay yihiin dad adadag oo ay ka go'an tahay inay waddankooda iyo mustaqbalkooda ka hantaan argagixisada iyo maleeshiyada doonaya inay xadaan rubco qarnigii lasoo dhaafay ayuu yidhi waxaad la kulanteen dhibaato badan oo ka imanaysay gacanka hadal dembiilayaal cuntayari iyo weliba nabadgelya la'aan idinku qabsatay tuulooyinka iyo guryihiinna waxa uu yidhi shalay kenya waxaan kula hadlay qaxootiga dhadhaab oo ka soo qaxay dalkooda iyagoo ka soo cararay dagaal waxaan la kulmay oon la hadlay ayuu yidhi soomaali jirta da'da shan iyo toban sano siddeed iyo toban sano iyo labaatan sano oo aan ku noolaan meel aan ka ahayn qaxooti xilli uu caalamku isku wada furan yahay waxaan haddaba soomaaliya u soo booqday maanta ayuu yidhi waxa aan waxa ay soomaaliya bilaabaysaa bog cusub oo taariikheed And during my discussions with your leaders today, I focused on the next steps that must be taken on Vision 2016 john kerry waxa uu yidhi wadahadalladii aan maanta la yeeshay hogaamiyaashiina waxaan kala hadlay tallaabooyinka xige ay tahay in loo qaado hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka si horey loogu mar loogu mariyo horey loogu mariyo waddan mid ah oo federaal ah waxa uu yidhi dowladda federaalku waxay wada shaqayn la samaynaysaa maamulada cusub ee gobollada si xasilooni loo hanto waxaan ka dhur sugayaa ayuu yidhi inaan arko horumar lagu tallaabsaday iyo horumar laga sameeyo ciidamada gobollada oo lagu dhafo kuwa qaranka si aan u sii ballaarino ayuu yidhi kaalmada dhinaca amniga ee aanu bixinayno john kerry waxa uu sheegay in dib loo dhisayo safaarad cusub oo maraykanku uu ku yeesho magaalada muqdisho In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process of establishing the premises.
waxa uu yidhi annagoo aqoonsanayna horumarka la sameeyey iyo waxqabadka la sugayo in la qabto waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dowladda maraykanku ay bilaabayso dhismaha safaarad si ay diblomaasiyiinta noo jooga waddankan u kordhaan inkastoo aynaan haynin buu yidhi wakhti ay safaaraddu furmayso haddana waxaan kobcinaynaa oo aan xoojinaynaa joogitaankeenna markii sanadku ansixiyo safiirka cusub waxaa joogitaankayaga diblomaasiyadeed hogaamin doonta ayuu yidhi diblomaasi siyad khibrad u leh waana safiirkii ugu horreeyey ee aanu dalkan u soo magacowno tan iyo intii aanu xirnay safaaraddayada kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii
aad buu mahadsanyahay haruun macruuf oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington